Wasiirka Wasaaradda Gargaarka Koonfur Galbeed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa waxa uu kaga hadlay saameynta roobabka ka da'ay qaybo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed. Khasaare isugu jira dhimasho iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay roobabka ka da'ay deegaanada Koonfur Galbeed. Wasiirka Wasaaradda Gargaarka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruush ayaa ka warramaya dhibaatada ka dhalatay roobabkii ka da'ay deegaanada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed.
waxaan rabaa inaan warbixin ka siiyo bulshada koonfur galbeed saameynta roobabka elninio ay ku yee- ay ku yeesheen bulshadeenna alxamdulilaah ilaahay roobab badan uuna siiyey iyo biyo aada loogu baahnaay laakiin roobabka isku xigxigay waxay sababeen in culays ay ku keeneen bulshada meelo qaarkoodna jidadki la isku maraayay ay- ay hawaa culaysyo soo gaareen magaalooyinka ay aada u saameeyeen roobabka elnini waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ku meel gaarka ee koonfur galbeed magaalada baydhabo oo roobabkii ku bilowdeen afartii bishan oo run ahaantii heshay roobabka ugu badan ilaa hadda dalka soomaaliya ilaahay mahadiis waxaa nasiib darro ku dhintay afar qof oo dad reer baydhabo ha ku dhintay ilaahay u naxariisto waxay kaloo saameysay dad ka badan saga- sagaal iyo toban kun oo qoys oo u badan dadka barakacyaasha ah inay guryihii ay- ay joogeen biyo ugu soo galeen iyo dadkaasoo inta badan deganaya konton iyo sagaal xeryaha barakacyaasha ah magaalo- magaalooyinka kale roobabka aada u saameeya waxaa ka mid ah magaalada buurhakaba oo roobab xoog lah ay ka da-een roobabkaasna waxay saameeyeen xaafado badan oo ka mid ah degmada buurhakaba iyo goobo dad barakacyaal ay degan yihiin magaalooyinka kale roobabka aada u saameeya waxaa ka mid a magaalada xudur oo roobab isku xig heshay tobankii bari u dambeeyey roobab badan ay ka da-ayeen inkastoo ilaa hadda magaalada aysan dhibaato xoogle ka soo gaarin haddana magaalada waxaa fadhiya biyo aada u- u tiro badan dadkan run-aanta waxay u baahan yihiin gaar ahaan dadka barakacyaasha ah bacyaal ay ka dhigtaan gabaad magaalo deegaanada kale aadka u saameeyey roobabka waxaa kamid a degmada walaweyn oo maxay ahayd roobab roobab iyo biyo daadad ka yimaadeen magaalooyin kale een soo soo soo soo gaareen Een dhinaca gobolka shabeellada hoose waxay kaloo aada u saameeyeen deegaanka een janaale Een oo dad aada u tiro badan ay degan yihiin Een taasna waxay keentay in webiga een uu kor usoo kaco heerka biyaha webiga ay kor kor kor u soo kacaan oo meelo badan magaalada ay biyo biyo galaan Een, degmada afgooye iyo degmada u dhiigle ayagana waxaa ka jira een, alerta ka jira maadaama eh, webiga levelkiisa een, uu aada kor kor ugu soo kacayo Si kastaba ha noqotee maalmihii lasoo dhaafay waxaa si isdaba joog ah roobab uga da'ayeen deegaanada Koonfur Galbeed waxaana jiray baaqyo loo dirayo shacabka si ay uga feejignaadaan daadadka.